barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha maarsna waa koob iyo toban sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan dhegaystayaalna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad toddobaadkan ku maqli doontaan dhallinyarada sida mutawacnimada ah uga qaybgelaysa gurmadka abaaraha ka jira soomaaliya gobolo fara badan ee soo mareen marka waxaa ka mid ahaa kaysaskii macnaha nas- uu na soo gaarsiiyey ninkaas odaga ah inuu soo arkay hooyo laba carruura haysata labadii carruur mid uu ka geeriyooday kii kalena waxay u karisala
dhinaca heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
maalintaas baxaysay magaalada ka dhuusan maxuuba kuu jaleeco sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida aqalka cad ee maraykanka ayaa shaaciyey jimcihii shalay in kooxda kala guurka ee hogaaminaya xilli wareegidii maamulka madaxweyne trump ay ogaayeen inuu u baahnaa taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweynaha michael flayn wargelin uu u sameeyo maamulka xiriirkiisa ku aadan inuu u shaqaynayay dano wadamo shisheeye xilligii xilka loo magacaabayay afhayeenka aqalka cad shen spizer ayaa warbaahinta la wadaagay inuusan madaxweynuhu ka warhaynin inuu flayn u shaqaynayay dowladda turkiga oo siisay dhaqaale gaaraya shan boqol iyo soddon kun oo doolarka maraykanka ah sanadkii tegey jenaraalkan howlgabka ah ayaa wasaaradda cadaaladda la wadaagay toddobaadkii tegey inuu matalayay dowladda turkiga sanadkii tegey sidoo kale jenaraal michael flayn ayaa horey ugu sheegay koongareska inuu galgal u sameynayo shirkad la- laga leeyahay dalka holland oo u shaqaysa inay maraykanka uga soo dhammayso danaha ay waddamada ama shirkaduhu ka leeyihiin dowladda maraykanka balse aan la wadaagin inuu shirkadaasi u qaabilsanaa adeega danaha dalka turkiga
xaakim federaali ah oo ku sugan gobolka wisconsin ee waqooyiga dalkan maraykanka ayaa xugmiyey in amarka labaad ee madaxweyne donald trump ee dhinaca soo galootiga uusan qaban karin hooyo u dhalatay dalka suuriya iyo canug yar oo ay dhashay oo ku xaniban magaalada xalab ee dalka suuriya sayga qaba haweeneydan ayaa magangelyo ka helay gobolka wisconsin isaga ayaana kiiska xaaskiisa iyo gabadhiisa yar u gudbiyey maxkamadda garsooraha maxkamadda degmada gobolka wisconsin william conley ayaa si ku meel gaar ah u go-aamiyey in amarka madaxweyne trump uusan qaban karin hooyadaasi iyo gabadheeda yar madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa horraantii toddobaadkan soo saaray amar kale oo si ku meel gaar ah uga mamnuucaya muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka in ay soo galaan dalkan maraykanka dalalkaasi ayaa kale ah iiraan libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaa warkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho inooga soo diyaariyey islamarkaana nala socotiinay waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meelka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa dhallinyarada ku dhaqan muqdisho ayaa hadda bilaabay howlo mutadawacnimo ah ooy ugu samafalayaan dadku abaaruhu ay saameeyeen dhallinyaradan qaarkood waxay howlaha ka wadaan meelo badan oo ka mida gobollada dalka maalintai shalay ugu dambeysana waxay dad samafal ugu sameeyeen duleedka magaalada muqdisho haddaba barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya maxamed cabdulaahi nabuur axmed cumar ibraahim iyo maxamed ismaaciil midnimo oo dhammaantood ka mid ah dadka iyagu isxilqaamay ee ku laabta bulshada inteeda kale gaar ahaana dhallinyarada ee dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a axmed cumar sideed ku bilowdeen hawshan
cabdiqaadir horta waa mahadsan tahay waana salaamaynaa adig iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a haddaan kuu sheego barnaamijkan waxaa la yidhahdaa magaciisa caawi walaal Een, haddaan arrinta waxyar ku laabto waxa waaye reer muqdisho kaliya ma ahan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo gudaha jooga qaar gobollada joogaan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo qaar dibadda joogaan ayaa qayb ka ah Een, qaabka ku bilowdana waxay ahayd kolkii ay abaartu xooggeedu soo bilowday waddanka ayaa waxaan dareennay inaysan jirin jawaab celin awood leh oo ku filan baahida ama ama aan dhinaca kale ka fiirin ay sama jirinba een, wacyi dadku ay ogyihiin xaddiga abaartu ay la eg tahay marka waxaan go'aansanay inaan qayb ka noqonno een, wacyi inaan abuurno dadka oon idhaahno abaartu waa weyn tahay soomaalida ha la gaarsiiyo informationkaas ha la abuuro warbixinadaas la abuuro xaggaasaan kasoo bilownay dabadeetana kambaynkaan bilownay meesha ugu horreysan isticmaalna waxay ahayd social media iyo dhallinyarada annaga aan naqaano runtii arrinta qaabkaasi marka hore kusoo bilaabatay in dad badan ku gaarsiina bilowgeeda hore
maxamed dadka see ugu sheegayseen marka laga yimaado eh, social media iyo baraha bulshada sidee dhalinyaradu u arkayeen inaa- inay wax bixiyaan cabdiqaadir waa mahadsan tahay arrintaas sida axmed sheegay arrin waxay ahayd runtii loogu talagalay in dadka soomaaliyeed ee dhibaatada jirta ee abaartu keentay in lagu wacyigeliyo oo ay- oo maaragtay lagu ogeysiiyo dhibka xaddiga oo ay dhibaatadu leedahay kadibna ay iscaawiyaan meel walbay joogaan Eh, su-aashaada haddaan usoo laabto arrinta oo dhallinyarada een, habkan wax ku gaarsiinaynay waxay ahayd een, oo dhallinyaradu waxay leeyihiin meelo ay iskugu imaadaan eh, waxay leeyihiin foorumyo ay leeyihiin dhallinyaradu Een, marka waxaan isticmaalaynay meelahaas ay dhallinyaradu ay iskugu imaadaan siduu axmed sheegan ugu badan tahay eh, social media ayaan runtii isticmaalaynay dadku eh, dhallinyarada guud ahaan iyo dadka soomaaliyeed especially ganacsatada eh, dad walba oo hawshan aan gaarsiino runtii way soo dhaweynayeen wayna nala way nala qaadayeen waxayna u arkayeen inay tahay arrin saxa oo xilli habboon kusoo kusoo aaday marka aad bay usoo dhaweynayeen dadku Een, haddaa hadda fiiriso meelo badan buu ay arrintaa ka socotaa Een, macnuhu maaha in caawi walaal bas ay tahay laakiin dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan meesha joogaan inay hawshaas qaadaan wacyigelinna ay noqoto dadka la ogeysiiyo dhibka jira iyo dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed meelo badan ay hadda hawsha ka socotaa oo dal iyo dibad leh dhallinyaradu waa kaceen Een, hadda iskooladii iyo jaamacadihii iyo een, maaragtay yaa bilaabay inay ururiyaan dhallinyarada inay ururiyaan maaragtay guryo ku laabtaan oo raashin ururiyaan oo dhar ururiyaan oo lacag ururiyaan hawshuna si fiican ay u socotaa maxamed ismaaciil waxaad ku dari lahayd eh, wacyiga dhallinyarada markeenu ka hadlayno bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa horta intaan su-aashaada aan u gelin eh, inaan horta wax yar aan ku laabto caawi walaal eh, tiim dhallinyaradeena magaalada muqdisho jooga ka mid ah ayaa gobollada aadeen gobollo fara badan ee soo mareen marka waxaa ka mid ahaa kiisaskii macnaha nas- uu na soo gaarsiiyey ninkaas odaga ah inuu soo arkay hooyo laba caruura haysata labadii caruur mid uu ka geeriyooday kii kalena waxay u karisala waxaa dhacday marka oo taas kasii xanuun badneed in hooyadaas kii geeriyooday ay meel meeshii ay ku duugi lahayd ay ka fikiraysay deetana waraabe uu ereyda kaaga dhawaa marka marna waxay fiirisaa ay usoo laabataa kii noolaa oo waxay ku habi lahayd ay ka fikirtaa marna waxay fiirisaa kii dhintay sida ay waraabaha ugu celi lahayd oo ay u asturi lahayd xagee ka dhacay kayskaas wuxuu ka dhacay gobollada eh, eh, mudug eh, iyo bari eriyadeeda ayay ahayd marka dhacdadaas markuu na soo gaarsiiyey annagoo dhalinyaro ah ayaan isu imaanay deetana waxaan dareennay wacyiga markaas lagu jiray waxay ahayd january eriyadeeday ahayd inta badan siyaasadda ayaa aada loogu mashquulsanaa marka maadaama dowladdeynii iyo siyaasiyiinteynii iyo bulshada dadkii waaweynaa ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda dadkiina ay dhimanayaan oo xoolihii ay dhammaadeen yaan waxaan ka fikirnay warnimayhu inaan intaan soo kacno oo aan routiinkii wareegga ah aan ku soconno inay macna samaynaynin waxaan isfarnay marka inaan annagu aan aan aan maxaa la yidhahdaa hawshaas aan u dhaqaaqno deetana waxaan go'aansanay annagu inaanan waxaan samayn karnaa waxa ugu badan ay tahay inaan samayno baraarujin sidaas darteed marka magac bixintaasaan sameyno oo caawi walaal caawi walaal micnaheedu waxa weeyaan walaalka kaa fog ama kuu dhow oo dhibaataysan sidaad u caawi lahayd ayay ahayd macnaheedu in qofkuna maxaa la yidhahdaa uu gaarsiiyo maxaa la yidhahdaa eh, hadduu konton dollar uu gaarsiin jiray inuu boqol uu ka dhigo haddii maxaa la yidhahdaa eh, uu boqol gaarsiin jirin inuu laba boqol uu gaarsiiyo saasay horta qorshu ahayd Een, fahamka dhalinyarada fahamka dhalinyarada waa waxa weeyaan horta dhalinyarada hadda joogta wadanka iyo dadka dibadda jooga waxa weeyaan waxaad moodaa aad iyo aad in fahamkooda uu usoo kobcayo waxay aaminsan yihiin haddeertaan in doorka dhalinyarada uu maanta uu yahay midka taagan dhinac kasta oo soomaalidu maxaa leedaha ay ay- ay looga baahdo inay dhalinyaradu ay yihiin horseedka waxay garawsadeen oo aan ku faraxsannahay dhalinyaradu inay maanta garawsadeen in doorkoodii lama iloobaanka ahaa ama bulshada soomaalida inay lafdhabar yihiin inay- inay- inay qaadanayaan axmed ibraahim caawi walaal ilaa iyo xaguu gaar hadda maxaa tilaaba qaateen cabdiqaadirow haddaan si kooban kugu sheego een, hadafkii kood wuxuu ahaaday wacyiga inaan dadka soo dhisno dad badan aan gaarsiino fariinta alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay wacyigii in soomaaliya daafaheeda kala duwan inuu gaaray inuu wacyiga gaaray soomaalida adduunyada geesaheeda kala fogfog jooga een, shanta qaarad oo adduunyada ku nool Een, alxamdulilahi waxyaabaha ku faraxsanahay oo aadka noo soo jiita waxaa ka mid ah inay jiraan dad ku baraarugay arrintan abaartu dhibka ay leedahay xilliyadii annaga wacyi- wacyigelinta aan samaynay dabadeetna toos ula xiriiray dadkooda oo bilaabay inay waxsiiyaan oo yidhahdeen adinkaa nagu dhiirigelisan inaan dadkeena la hadalno inaan ogaano culays la intaas la egno dadkii haysto Een, sidaasoo kale waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ama dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo qaarna qurba joogyihiin qaarna dadka gudaha joogayihiin oo oo lacag oo lacag na soo marsiiya annaga haddaan caawa lanahay marka waxaan yidhi waa is waraysanay lacagta naloo dhibin maxaan ku samaynaa waxaan go'aansanay inaan lacagaha la aadno meelaha ugu darano xaalad degdeg markaas ay ka jirto maadaama anaga lacag badan aanan haynin oo lacag yara ay ahayd lacagta waxaan yidhi aan marka ugu horreysa geyna meelaha ugu degdeg badan waxaan ku bilownay baydhabo oo markaas xaalad shubanka uu ka bilowday oon daawo aan geynay iyo biyo aan ka bilownay waxaan ku xijinay een, meesha la yidhaahdo een, buurdhuxunle meel leedahay tuula ah oo ku taalla een, gobolka bakool ka tirsan oo shubanku markaas uu aad uga socday waxaan geynay buur xakabo oo iyadana shuban uu ka jiray ayaa waxaan gaarsiinay daawooyin degdega oo lagu jooji shubanka loo- lagu joojiyo runtii arrintaas aaday wax uga tartay macno weyn uu samay sidoo kale shaladan waxaan samaynay kaam ku yaalla maxay ahaatay duleedka magaalada muqdisho oo afgoy xamal inta udhexaysa ayaan waxaan gaarsiinay dhakhaatiir dhallinyaro ah iyo daawooyin ay bilaabeen dadka inay u sameeyaan baaritaano degdeg ah qofkii u caafimaad cu- cu- jiro weyn ay haysana in referal loo sameeyo isbitaallada waaweyn la geeyo kuwa yaryarna daawooyin ay siiyaan oo u qaybiyaan sidoo kale waxaan daawo geersiinay oo ay naga soo gaartay maxay ahaatay dhawaaqu naga soo gaaray isbitaalka xaawo cabdi oo ay lasoo gaarsiiyey caruur badan oo shuban ku dhacay eh, shuban ma ka dilaacay maxay ahaatay meelaha dabeetana daawoyin ayadana halkaasaan geys so ilaa hadda intaasaan gaarnay laakiin hadafkeenu wuxuu yahay inaan dhul cusub aan sii gaarno gadow kale haddana laga soo sheegay oo hadda akhbaarteenu sii arurinayno gobollada dhexe ayaa jiro iyadana sidoo kale meelo dhibaatooyin laga soo sheegay marka waxaan kusii jirnaa weli xog ururinta laakiin ilaa halka halkaasaan joognaa marka shaqada aan qabana ilaa haddana waxaa daawooyin iyo biyo aan dadka gaarsiino oo aan gartay maxamed cabdulaahi eh, dadku ma lacag ay dhiibayaan ma- ma raashin bado maxaad horta ururisad ka qabataan Eh, hadda daawooyin buu noo sheegay axmed laakiin maxaa kaloo dindheer
Eh, cabdiqaadir waa mahadsan tahay Eh, annaga maadaama uu hadafkiina koobaad uu ahaa eh, wacyigelin inaan dadka u samayno Eh, caawi walaal Eh, waxyaabaha aan xoogga saarayna waxay ahayd waxyaabaha dhib joojinta ah oo dadka inaan la gaarno waxyaabaha ay si degdeg ay ugu baahan yihiin oo aan u baahnayn in waqti badan la geliyo haddaan naana raashin baan uruurinaynaa raashin baan gadaynaa waxa laga yaabaa inay waqti qaadato ay wax badan oo imkaaniyaad badanna u baahan tahay marka waxyaabahan xoogga saarayna waxay ahayd dadka inaan lacag dadka noo dhiiba inta badan dadka lacag bay noo dhiibayeen lacagahaas inaan wax degdeg ku sameyno ay kamid tahay sida biyaha iyo daaweyn dadka maadaama oo cudurkii eh, shuunbiyoodka uu meelo badan ka dilaacay een, waxaan bilownay inaan daawooyin geedsiino dadka tiim inaan abuurno dhakhaatiir iyo ners iskugu jira iyo public health oo dadka wacyigelin u sameeya xanuunada wacyigelin loo sameeyo la daweeyo dadkana u sheega maadaama dadkan dad soo qaxay oo baadiye ka imaada intooda badan ay yihiin meelaha ay ka heli karaan caafimaad gargaar degdeg ay ka heli karaan marka annaga waxaan ku wajahanahay meelaha si degdega inaan dadka dhijoojin u sameyno sida biyaha iyo dawada iyo wixii kale ku dar karno welina hawsha waa socotaa waxaa maaragtay runtii eh, bawaadin mudan in maanta ay intaasoo magaalo oo soomaaliya ka tirsan iyo dibadda dad soomaaliya is abaabulayaan oo ay lacag ururin samaynayaan oo ay raashin ururinayaan oo ay lacag samaynayaan marka ujeedku wuxuu ahaa wacyigelin wacyigelintaana way socotaa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay iscaawiya hawshana maarata runtii halkaa ka socoto dadkana hala gargaaro Eh, maxamed ismaaciil eh, dadkaad lacagaha ka qaadaysaan maxay iskugu jireen lacagaa la bixinayay dadku wacyigelinta marka laga yimaadana dadku wax bixiyaan ma- ma- ma quurani kuu muuqata aad iyo aad Eh, marka hore horta waxaan sameynay tiimkeen iyo dhalinyarada ahaa isu imaaday waxaan een, isxilqaamnay waxaan sameynay eh, qof kasta waxaan dhahnay waxaa laga waxaa laga doonayaa inuu gadaal asxaabtii ugu laabto in toban qofood inuu ka keeno lacag ka soo aruuriyo Eh, waxaan ku bilownaa lacag yar oo min konton dollar ah asiga marka lagu daro markaas waxay noqonaysaa shan boqol iyo konton dollar lacagti saasaan ku bilownay marka hore asxaabteenan dhalinyarada ah ayaan saas ku bilownay deetana arrintii way faaftay dadka markay arkeen waxa aan qabanayno haddana waxa ayaabaha aan ka faa'iidaysana waxay intii aan aruurinaba waxaan samaynay meelaha ugu daran oo emergency-ga ayaan gaarsiinaynay sidaa darteed marka waxa weeyaan dadku waxqabadka markay arkaan lacaguhu way koorayaan qofka haddii uu arko waxa la aruurinayo meeshii lagu qabtay iyo qaabkii loo qabtay uu arko uu daawado waxa weeyaan dadkii way dareemayaan in waxaan ay xaqiiqi yihiin oo la bixinayo laakiin waxa dhibka ah waxay tahay lacagta dadka inta laga aruuriyo in maxaa la yidhahdaa la haayo dadkina ay dhimanayaan sidaa darteed annaga jaaniska aan sameyna aan ka faa'iidsana waxay ahayd intii aan soo aruurinay inaan dadkii maxaa la yidhahdaa aan aan aan aan tusinay oo dadkii soomaalida tusi taabsiya aan isticmaalnay welina dadku wey dad baa hadda waxa weeyaan markaan ay arkeen qaabkan waxu soo aruurinayna iyo qaabkan waxu bixinayna markay arkeen iyo waxay taagan yihiin si volunteera ayaan ku bixinaynaa shaladana ugu dambeysay maama khayr allah siiyo la yidhahdo maama haweeya waan xusayaa magaceeda ilaah khayr badan ha siiyo wiilkeeda caafimaad bartay oo jooga waxay tiri waxaan amar ku siinayaa waana farayaa inuu idinla shaqeeyo oo dhaqaatiirtaas volunteer ku shaqeynaysa oo meelaha degdega emergency-ga cudurka shuban biyuudka uu ka dilaacay inuu ka qayb qaato ayaan maxaa la yidhahdaa aan idinkugu soo daraya waana sugina insha allahu tacala berito inuu nagala qayb qaato marka dadka wacyigooda aad buu usoo laabtay axmed cumar waxaa socda ololo badan oo dowladda ugu horeysa gurmad qaran baa lagu dhawaaqay howlihiinan ma la socdaan dhinacyada kale wax xariira ma leedihiin cabdiqadir waa mahadsan tahay runtii howlaha annaga aan wadno horta waa howlo dhalinyaro ay abaabushay awood badan aan ahayn oo lacago badan aan la aruurinayn laakiin hadafkeeda ugu weyn ahaa wacyigelinta iyo dadka in maxay ahayd barnaamijka la gaarsiiyo waana sax xaqiiqda waxa waye annaga lafteena lacagaan aruurinay sida saxda waxa waye waxaan annagu mar walbaba isku daynaa aan aanan maxay ahaatay aad ula shaqaynaa in lala shaqeeyo dowladda jirta ama dadka kala duwan ama hay-adaha shaqaynaya inaan waa awoodo loo wada baahanya waxaan u baahanahay dowladda inay wax qabato waxaan u baahanaa hay-aduhu inay wax qabtaan waxaan u baahanahay qaybaha kala duwan oo bulshada in qayb laga qaato ma aha wax hal koox wax ay ka qaban karto ma aha wax hal akoon lacag ku jirta ay wax ka tari karto waxaan waxay u baahan tahay maxay ahaatay mas-uuliyad individual qof kasta oo annaga naga mida shaksiyada in mas-uuliyad qaado uu wax bixiyo ayay u baahan tahay marka waxaan dadka aan ka mid nahay aadka ugu ololeeya in la isku xiro waxa la qabanayo oo maxay ahaatay waxa dowladda wado waxa shacabku wado waxa hay-aduhu wadaan meel maxay ahaatay laga dhexe oo laga wada xukumo oo informationka lagu kala wanaagsado ama xogta lagu kala maxay ahaatay laiswadaagsado in la abuuro arrintaas aadaan ula shaqeynaa maxay ahaatay waana barnaamijyo anaga lafteena qaybta ololahana ka mida in la isku xiro barnaamijka oo aysan noqonin wax nin walba keligiis gaar wato oo maxay ahaatay ay gooni ugu go-an yihiin laakiin waxaa si gaar ugu mahadcelinaya dhallinyarada guud oo kuwa qurba joogta iyo kuwa gudaha jooga oo runtii arrintaas nala ogolaaday inaan ku xirno maxay ahaatay maxay ahaatay ololayaasha kale oo kala duwan ka socda maxay ahaatay qaybaha aan ka shaqeynaa markaas maxamed cabdullahi isla su-aashaas si si loo xoojiyo howsha socotee gurmadka ah guddi abaaraa joogaa culimaadiin hogaaminayaan dowladdu dadaal bay wadaa beesha caalamka waxbay wadaa fariintiina ma gaarta meelahaasoo ma jiraan wax xariirooda ka dhexay runtii cabdiqaadir waa mahadsan tahay arrintaas way jiraan runtii si dadkan annaga special groupkeenan dhallinyarada oo sabaabulay oo aan ujeedkuna ahaa wacyigelintaas iyo dadkaas maaragtay runtii howlaha sameynaya oo ay ka mid yihiin guddiga abaaraha iyo hay-adaha kale oo meelaha hadda aan wax ka sameynayno ee ka shaqeynaya runtii xiriir baa naga dhexeeya oo ah wada shaqeyn oon ognahay meelahay wax ka qabanayaan mana hadda tusaalahaan markaan qaybinayna biyaha baydhabo oo kaleeto biyo biyo dhaamin baan baydhabo ka wadnaa hadda muddo bil aan aan aan runtii wadnaa biyo dhaamintaas meelaha aynan hay-adaha meesha jooga iyo dadka qalanto dabciinta ahoo wax baxsanaya aynan biyaha gaarsiinin ayaan anagu gaarsiinayna meelahaan dawada gaarsiinayno waa la mid waa meelaha ayna daawo ama isbit ama ayna ka furnayn xarumo caafimaad ayaan dawada gaarsiinayna oo baahidu ay ka jirto haddaan biyo qaybinayno meelaha biyaha aan dadku haysanin ayaan gaarsiinayna marka haddaan kuusoo koobo xiriir toos ah oo oo maaragtay aan mar walba kulanno ama mar walba wax isdhaafsanno oo ma jiro laakiin haddana annaga waxaan ku dadaalnaa inaanan dublicate garayn ama aanan meel hore wax looga qabtay aan anaguna wax ugu darin aan tagno meel dihin oo dadku ay baahan yihiin oo maaragtay runtii u baahan in la gargaaro waxaan samaynaa inaanan maaragtay resourciga dadku ay haystaan oo yar in loo bayqaamiyo oo loo qaybo
maxamed ismaaciil ugu dambeyn xagga maxaad fariin u diri lahayd dad badan oo dhallinyaro hoo badnaadaana maadaama koox dhallinyar tihiin inay inay howsha kaga qabqataan bismi llahi raxmaan raxiim waxa weeyaan fariinta ugu dambaysan diray waxay tahay walaalayaal maanta waxa weeyaan waa maalintii ummadda soomaaliyeed ay isu baahneed waxaan malaynayaa heesta caalamka inay tahay een, eh, heesta macnaha astaanta qaranka soomaaliya toos toos oo isku tiirsada hadba kiinada taag daran taageero weligeen waxa ugu muhiimsan waxay tahay ilaahay ka soko aayadihiisa qur-aanka kariimka uu ku leeyahay watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alitmi walcudwaan maanta waxay tahay inaan isu garabsanno dhinaca wanaagga dadkii waa dhibaataysan yihiin xoolihii way ka baaba'een ayagii ayaa hadda ay tahay in la badbaadiyo waxa aan rabo marka waxay tahay soomaalidu waxa lagu yaqaano waxay tahay isk- taakuleyn iyo iskaalmeyn waxaan codsanayaa qof kasta oo soomaaliyeed dibadda ha joogo gudaha ha joogo meesha uu saddex cunto uu ka cuni lahaa saddex waqti uu ka cuni lahaa inuu hal waqti uu yaraan u baaqhaamiyo uu dadkiisa walaalihiisa ugu deeqo ilaahayna haddii uusan asagu awoodina inuu khayrka iyo eh, gaarsiinta iyo wacyigelinta uu ka qayb qaato aad baad umahadsantihiin gacmo wada jir bay wax ku wada qabtaan aan u midoobna arrintan aan iskaashanno aan maxaa la yihahdaa aan arrintaas aan ummadda soomaaliyeed aan samata bixinno waa mahadsantahay maxamed cabdulaahi
Eh, runtii een, eh, waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed een, waa ummad khayr badan Eh, labaatan iyo shantii sano oo dagaalkii iyo burburka lagu jiray ummadda soomaaliyeed waxay uga badbaaday waxay ahayd ama ay ku halkan kusoo gaartay ama ay keliya ku nooleed inay tahay ummad isgargaarta markay dhibaatooyinka dhacaan runtii iscaawiya marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed ha iscaawiso ummadda soomaaliyeed dhibaato badan baa geeska afrika ka jirta meelaha ay soomaalidu degto abaartan waa wada gaartay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed arrintan ha ka wada qayb qaadato dadka dhibaataysana walaalahoodna ha caawiyaan sidoo kale waxaan leeyahay een, eh, qolyaha deeqbixiyaasha iyo dowladda iyo maamul kasta oo jira arrintan inuu ka qayb qaato una fududeeyo sida dadka masaakiinta loo gaari lahaa
axmed ibraahim cabdiqadir waa mahadsanta or kelimadeeda ugu dambeeyda cabdiqadir waxaan dhihi lahaa eh, qof kasta oo laba waqti wax ka badan cunto cuna waa taajir waa hantiile xoola haysta waa inay soomaalintaas u ogaato dad laba waqti ka badan wax cunto hantiilaa tahay mas-uuliyada maanta ku saaran waxaa jira qof walaalka ah hooyo cunug yar oo dhashay markaas aabe u xanuunsan maantay waxa uu dhunta mari lahaa ama biyo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama ha noqoto een, wax kale ay noqon lahaadba mas-uul- waxaan dhihi lahaa qof walba mas-uuliyad ka saar mas-uuliyaddaas ku saaran oo islaamnimada ku saaran oo bini'aadanimada ku saaran waxun u samee tillaabo qaad hal doolar dir toban doolar dir boqol doolar dir kun doolar nin walba tabarta intay taha bixi lacagta akoonka ku jirtaa maantay qiimo leedahay berri qiimo ma yeela doonto ka faa'iidaysa qiimaha maanta leedahay sadaqadu maantay qiimo leedahay berri qiimo ma yeela doonto nin walba ka rabta ka faa'iidaysa intaas ku aad baa mahadsantay Eh, dhammaantiin aad baa umahadsantiin intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a waxaa nagala qaybgalaya maxamed cabdulaahi indabuur axmed cumar ibraahim iyo maxamed ismaaciil midnimo oo dhammaantood ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo isku taagan sidii wax loogu qaban lahaa dadku abaaruhu saameeyeen intaan kulmi doona xubinta lamida nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdille oo muqdisho inooga soo diyaariyey barnaamijka madasha dhallinyarada dhegeystayaal halkaa kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsanid jaamaca aan ku horeyna ee horyaalka talyaaniga ee seriya aada gool uu daqiiqadii toddoba-iyo sagaashanaad rigoore ugu dhaliyey ciyaaryahan paolo dibala ayay kooxda yuventus uga gaartay guul muhiim ahayd kooxda a c milan xalay yuve oo ku badisay laba gool iyo gool waxaa goolka hore u dhaliyey ciyaaryahan mahdi benatia daqiiqadii soddonaad balse milan ayaa ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan carlos baka laba daqiiqo ka hor inta aanan la gaarin gelinka dambe goolka guushan waxay yuve heleen daqiiqadii ugu dambeysay afar daqiiqo oo uu guddiga garsoorka ku kordhiyey ciyaarta kadib markii uu gacanta ku taabtay kubad daafaca dadabka midig ee milan ciyaaryahan mati digilio ciyaartooyda milan ayaa aada uga carooday go-aanka garsooraha uu uga dhigay rigoorahaasi yuve hadda waxay koob iyo toban dhibcood kaga ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee roma oo axadda la ciyaari doonta naadiga balermo dhinaca ingiriiska galabta iyo caawa kulamo xiise leh ayaa jiri doona ciyaarta ugu soo horreysa waxay dhex mari doontaa ponamouth iyo westham ciyaar dhex mari lahayd crystal palace iyo tottenham waa la joojiyey caawana everton iyo west bromwich albion ayaa ballansan swansea waxay la dheeli doontaa kooxda howl city sunderland middlesbrough arsenal iyo leicester city ciyaaro dhexmar lahaa iyana waa la baajiyey dhinaca spain la liga valencia ayaa galabta la ballansan kooxda sporting gihon sevilla waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda leganes malaga iyo alaves ayaa is arki doona atletic madridna waxa ay marti u noqon doontaa kooxda qaranada xubinta ciyaarahana waa naga intaa
mahadsanyahay nuur xasan oo inoo soo jeedinaya barnaamijkeena ciyaaraha dhegeystayaal halkan la socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddana waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn cabdiqaadir abuukar kaskey iyo heestii muxiba ee dhegeysta
magaalada ka dhuubsan waxba ku jaleeco maalintaas baxaysiin magaalada ka dhuubsan waxba ku jaleeco midkan lahaa iyo wankii ku raace midkan lahaa iyo bankii ku raace intaad intaad igala maqantay masaxdo habeenkii waan soo mirkacaya intaad intaad igala maqantay masaxdo habeenkii waan soo mirkacaya meelan dhawaynba iga muuqanaysa meelan dhawaynba iga muuqanaysa kelmadii aanine marwadan jeclayn kala marmimayne marnabad kusoo noqo meelan dhawaynba iga muuqanaysa meelan dhawaynba iga muuqanaysa yanmadii aanine marwadan jeclayn kala marmimayne mar nabad kusoo noqo
codkaasi dabacsan ee fanaanka cabdulqaadir kaskey iyo heestiisii muxibo ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulle jaamac iyo nuur xasan nuurtan iyo galabta afarta galabnimo xilliga geeska afrika waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
magacaaga inantale marka loogu yeedhe maqlaan soo hinqanaya magacaaga inantale marka loogu yeedhe maqlaan soo hinqanaya muddaadaygu badanaa muqaagu dheeraa muddaadaygu badanaa muqaagu dheeraa intaad intaad igala maqantay masaxdo